إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah howlgal gaara uu lagu dilay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa ka dhacay gobolka gado ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo khasaara sababay ku qaaday fariisimo kala duwanna waa askarta shisheeyaha iyo kuwa soomaalidaba ku leeyihiin shabeellaha hoose taliya sare oo ka tirsan ciidamada maamulka somalilan ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa dadka ku dhaqan gobolka gado ayaa sheegay in kenya oo duqayn ku haysa ay u beegsanayso muslimnimadooda awgeed dood cilmiyeed ay ka qayb qaateen aqoon-yahano soomaaliyeed oo qayb ka ahayd xafladii loo qabtay gunaanadka barnaamijka xuruubu saliibiya ayaa waxaa lagu falanqeeyey sida looga faa'iidaysan karo wax soo saarka dalka iyo dhaqashada xoolaha madaxweynihii hore ee dowladii kumeelgaarka ahayd ayaa dowladda federaalka ah ku eedeeyey in qalab caafimaad oo lasoo gaarsiiyey in durbadiiba ay musuq maasuqeen oo ay suuqyada ku iibsadeen ciidamada liyu booliis oo ay xabashada dhisteen ayaa dad shacab ah ku laayay xadka uu galgaduud la wadaago dhulka soomaali galbeed u diyaargarooba dhegaystayaal warkaasoo fidsan إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkiioo faahfaahsan howlgal gaar ah oo lagu dilay askari ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland ayaa ka dhacay gobolka gado howlgalkan ayaa wuxuu ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka ceelwaaq iyo sidoo kale garbaharey waxaana uu yimid kadib markii ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay wadada u galeen askari ka tirsanaa ciidamada maamulka jubbaland oo lagu magacaabo qoranajiif wuxuu ka soo baxay degmada ceelwaaqa wuxuuna kusii jeeday degmada garbaharey jidka ayaa loo galay rasaas ayayna ku dhoobeen raggii ka tirsanaa xarakada mujaahidiinta al-shabaab goobta ayuu ku qurbaxay askariga iyadoona mujaahidiinta ay horey u sii qaateen qore iyo boosha uu ku hubaysnaaya sidoo kale mootalbaligoodley ah uu ku safrayey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaalo khasaara sababay ku qaaday fariisimo kala duwanna oo ay askarta shisheeyaha iyo kuwa soomaalida ku leeyihiin shabeellaha hoose dagaaladan oo safmareen ahaa ayaa waxaa lagu kala qaaday magaalooyinka jannaale buulamareer qoryooley iyo sidoo kale deegaano hoos yimaada degmada qoryoole oo ay ka mid yihiin buudada mashallaay iyo sidoo kale ambareysa oo u dhow degmada baraawe dhammaan difaacyada la weeraray waxaa ku wada sugan ciidamada kasoo duulay dalka uganda iyo sidoo kale kuwa soomaalida ee dowladda federaalka ah dagaaladan khasaaro ayaa laga soo sheegay in lagu gaarsiiyey ciidamadii lagu weeraray walow aan la faahfaahin inta uu gaarsiisan yahay wuxuuna imaanayaa iyadoo maalintii shalay howlgal gaara oo ay mujaahidiinta ka fuliyeen degmada afgooy ee shabeellaha hoose oo ay ku dileen guddoomiye waaxeed ka tirsanaa dowladda federaalka iyo sidoo kale askari la shaqaynayay taliya sare oo ka tirsan ciidamada maamulka somalilan ayaa ku geeriyooday magaalada hargeysa xalay fiidkii xilli dambe maamulka somalilan ayaa xaqiijiyey in cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa uu ku geeriyooday cabdiraxmaan liibaan axmed fooxle oo ahaa taliya ku-xigeenkii ciidanka asluubta ee maamulka somalilan ninkan ayaan la ogeyn waxa ka dambeeyey geeridiisa markii laga reebay in maamulka somalilan uu shaaca ka qaaday in toddobaadyadii lasoo dhaafay uu sakaraad ku ahaa cisbitaal ku yaala magaalada hargeysa uu xalay ku geeriyooday dhowaan ay ahayd markii somalilan sidaan oo kale ay shaaca ka qaadeen in taliyaha guud ee booliiska maamulkaas uu geeriyooday wuxuuna cabdiraxmaan liibaan taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta somalilan hore usoo noqday taliya ku-xigeenka booliiska maamulkaas dadka ku dhaqan gobolka gado ayaa sheegay in kenya oo duqayn ku haysa ay u beegsanaysa muslimnimo awgeed cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya dadka ku dhaqan baadiyaha iyo tuulooyinka ku teedsan soodinbeenaadka ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya gaar ahaana dhanka gobolka gado ayaa waxa ay wajahayaan argagax iyo culeys kaga imaanaya ciidamada dowladda kenya wax ilaahay un soo dheer iyo wadnada taagnaanay male wixii xoolana gacantay ka baxayaan ilmana way iska cararayaan qofweyna warkiisa ma jira wax taagnaanayo ilaahay unta male markay argagaxaas argagaxaas ku dhaco wax jooga gacan male meeshii waa la kala cararayaa ilaa meeshii toban sana ilaa iyo eh, toban kilomitr oo kaleeto waxaa waaye carrada iyadoo dhan way helaysaa reer baadiyaha qaarkood ayaa idaacaddan islaamiga ah alfurqaan u sheegay in muslimnimadooda darteed loo beegsanayo dadka iska shacaba oo alxamdulilah iska xoola dhaqataa oo dadna waxaa u dhimin yaan iska nahay oo iska xoola dhaqataa annaga waxaan wax uganaa male xoola annagaa iska ceyrsano oo iska dhaqaalaysano oo muslinnimadana inagu wacayso waan u fahmaynaa laakiin wax kaloo hadda cillada markaa samayna male kolley waxaan noola boqoynayaa annaga saan hadda dareemaya annaga dad muslimiin ah oo iska xoola dhaqataan nahay habeen hore ayay ahayd markii ciidamada kenya ay weerar ku soo qaadeen deegaan u dhow sohdin beenaadka labada dal islamarkaasina halkaasi ay ka kaxaysteen laba ruux oo dadka deegaanka walow wararka qaarna ay sheegayaan in hal qof uuna ay wateen waxaana bulshada deegaanku tilmaamayaan inaanu ka tirsanayn xarakada shabaab almujaahidiin oo kenya iyo shisheeyaha kale ay sheegaan in iyaga uun keliya ay la dagaalamayaan habeenkaasi habeenkii ka horreeyey ciidamada kenya ayaa deegaanka ay afduub ka geysteen waxay ka geysteen duqayn loo adeegsaday gantaalaha diyaaradaha laga rido waxa ay duqeeyeen munaasabad gabar lasoo doontay lagu bixinayey laakiin allahuma hadi dadkii wax kuma gaarin ha yeeshee ari ayaa goobta ku leeday kaas oo ay haleeleen gantaalaha kenya ay soo riday sidoo kale waxaa jiray duqaymo kale oo maalmihii iyo habeenadii tegay ciidamada kenya ay soo dambeanaadka deegaanada u dhow ka geysteen dood cilmiyeed ay ka qayb qaateenna qoonyaana soomaaliyeed oo qayb ka ahayd xafladii loo qabtay gunaanadka barnaamijka xuruubu saliibiya ayaa lagu falanqeeyey sida looga faa'iidaysan karo wax soo saarka dalka iyo dhaqashada xoolaha qaybta labaad ee munaasabadan oo xalay ku baxday barnaamijka dhowxa waraysyada ayaa waxaa xalay lagu soo qaatay dood cilmiyeed ay ka qaybgalayeen dad isugu jira aqoon-yahano nabadoono iyo sidoo kale dad aqoon xeel dheer u leh wax soo saarka dalka iyo sidoo kale dhaqashada xoolaha qaybtan ayaa waxay u bixaysay qaab tartan camal oo ay ku tartamayeen laba kooxood oo loo bixiyo magacyada beder iyo sidoo kale abuukar ugu horeyntii qaybta abuukar oo ka kooban dadkii aan kor kusoo xusnay ayaa waxay soo gudbiyeen qaabka looga faa'iidaysan karo dhaqashada xoolaha kooxdan abubakar ee, dood dheer ka bacdi caraada la isdhaafsaday toban qodob ayay ka soo saareen sida aan isleenahay waa lagu horumari karaa xoolaha soomaali oo ah lafdhabarka ummadda soomaaliya dhaqaalahooda qodobka koowaad mujaahidiinta bariga africa waa inay samaysaa wasaarad ama maktab u gaar ah xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa oo aruuriya macluumaadka iyo waxa loo baahan yahay iyo si wax loo qaban lahaa qodobka labaad in dhirta la badbaadiyo waxaa la dhirta marka la badbaadiyo ayay xoolaha noolaan karaan dhirta xaalufaa ku socdo in hamiga la saaro in dhirta la badbaadiyo si xoolaha ay manfac badan u helaan qodobka saddexaad in la joojiyo dhoofinta xoolaha dhediga xoolaha maanta la dhoofiyo dhidigay u badan yihiin ama carab ha loo dhoofiyo ama afrikaanka ha loo dhoofiyo in xil layska saaray inaan la dhoofinin marna xoolo dhedig ah qodobka afaraad deegaanada daaqa xoolaha in laga ilaaliyo in laga sameeyo beero iyo waro maxaa yeele baraha iyo weerahu waa inay lahaadaan meel u gaar ah xoolaha daaqoodu waa in laga ilaaliyo warooyinka laga samaynayo iyo beeraha laga samaynayo qodobka shanaad in xoogga la saaro daaweynta xoolaha lana helo dhakhaatiir veterinary ah oo ku takhasusay cudurrada xoolaha oo buuxiya booskaas maxaa yeele xooluhu waa lafdhabarkeenna daaweyntooda si loo sameeyo waa in la sameeya kaadiriin ama dhakhaatiir xanaanada xoolaha qodobka lixaad waa in loo raadiyo suuqyo caalami ah oo loo suuqgeeyo xoolaha soomaaliya suuq maalin la xira maalin la deyna maalin xoolo aan jirin leeyahy waa jiran yihin ma soconayso waa in loo raadiyaa suuqyo caalami ah oo waaweyn xoolaha soomaaliya qodobka toddobaad waa in wacyigelin joogtaa loo sameeyo xoolo dhaqatada wacyigelin haddaan la samaynin iyaga naftigooda xoolihii jiranaa iyo meeshay geyn lahaayeen ee si ula macaamil ah ma yaqaana marka waa in wacyin joogtaa loo sameeyo waana shaqada ay qabanayso wasaaradda xanaanada xoolaha ee dhirta iyo daaqa qodobka sideedaad waa in la mamnuucaa hay-adaha xoolaha dabar goynayo haddii aad la socotaan haddaan la soconinba hay-ado fara badan oo gaalo ah sida oxfam oo kale dabargoyno xoog leh ayaa lagu hayaa xoolaha soomaalida ama kuud ha lagu faafiyo ama shini ha lagu faafiyo ama gindi ha la faafiyo waxaa socdo in xoolaha soomaaliya dhabar galo hay-adahaas gaalada ah ee xoolaha baabi'inayo waa in laga hortagaa qodobka iskaalaad waa in lagu dadaalaa waxa loo yaqaano naaxinta xoolaha xoolaha marka la naaxiyo ayay qiimo yeelanayaan neefka marka owrkaa la dhaqaaliyo si la naaxido waa ka qiimo badan yahay neef maanta waxaa arkaysaa weyn oo laleeyahay saddex milyan midna waxaa leeyahay konton milyana la leeyahay waa in marka xoolaha dadka la baraa sida loo naaxiyo iyo calafka la siiyo iyo wixii ku naaxaan qodobkan ugu dambeeyo ee talada aan kusoo gunaanidnay waa in la sameeyaa daaq xireenno aysan cid si gaar u lahayn walaa qabiil walaa jin cid sheegata aysan jirin oo xilliga daruurada ee dhacda ee loo baahdo abaaraha ay dhacaan xoolaha ummadda soomaliya ay ku badbaadaan ra'yigiina waa intaas wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu intaas kadib qaybta badar ayaa markooda qaatay mikrofoonka waxayna iyagu soo gudbiyeen qaabka ay soomaalidu uga faa'iidaysan karaan wax soo saarka dalka annagu waxaanu ka hadlaynay waxay ahayd beeraha iyo sidii lagu horumarin karo beeraha waa ogtiinoo waa lafdhabarka muhiim ay u yihiin xoolaha iyo dadkaba marka beerihii markii la fiiriyo waxaan u qaybinay ama ay u qaybsan yihiin saad ogtihiinba laba qayb saddex qaybood beero waraab ah oo motoor iyo maxaan ku idhahdaa webiga lagu waraabsho iyo beero dhasheeg ah meel biyuhu ku soo faafaan kadibna la daba kaco sida uu sheikhu haddaabay tasharaxaya sheekh cali iyo beero roob ah saddexdaas ayaan u qaybinay ama u qaybsamaanba saddexdaasi marka waana kulmaan waana kala tagaan macnaha waxaa weye waxyaabo waa wadaagaan qodobo qodobana waxaa gaar la noqonayso midii dhasheega ama midii waraabka ama midii roobka marka qodobadiina waxay noqonayaan sidaan waraabka ama beerta motoorka ah horta koo waxaan nidhi waa in motoor loo helaa webiga biyaha ka soo qaado labo waa in cagaf cagaf loo helaa saddex waa in daawo loo helaa dalaga ka soo baxayo iyo ilaalintiisi afar maalgelin waa in loo helaa oo qofka u baahan inuu wax soo saaro shan shaqaale u tababaran in la helo yaqaan macnaha xirfad u leh lix in suuq loo helo ila wixii la soo saaray waxay u baahan yihiin suuq loo iibgeeyo toddobo in la xiro faraha webiga ama biyo xireenno loo helo taasi waa waraabki ama beertii motoorka ahayd beerta ku xigta waxaan nidhi waa dhasheeg dhasheegu intaa waa la wadaagaa wax badan laakiin biyo xireen in loo helo ayaa muhiim ah sida tii horeba lagu sheegay isaga laftiisa in biyo xireen loo helo waa maaragtay muhiim u ah inta kale tacliintii iyo wanaaggii iyo wuxuu la wadaagaa qodobada xagga uu ka qaadan karo beerta kale saddexaad waa roobka waa dhulbeereedkaas bannaanka adablaha waad garanaysaan waxaan nidhi horta koow waa inay noqotaa meel beer ku habboon oo beer u astoobi karta inay ahayn qodobka labaad biyo fadhiisi meel biyuhu fadhiistaan xaggay taasa horay raacdayba biyo fadhiis hadday noqoto waa ka baxda roob dalaga in loo kala bedelo xilliyada waa in la carragediyo intaan la tabcan ka hor dhammaan waa wadaagaan qodobkan waxaa la yidhi waa in loo helo abuur tayaysan dhammaan beerahaasi waxaan ku soo gebagabaynayaa mulaaxado ka baxsan waxaasoo dhan waxaan nidhi waa in la iska ilaaliyaa hay-adaha lugooyada iyo luqaafada la wareegaya oo taqaanaan oo markuu dalagu soo baxo digir buqday iyo geley maxaa la dhihi jiray geley cagaartoy iyo soo dhoofin jirtay in la iska ilaaliyaa xigmad baa waxay tidhaahaa man malaka quutuhu malaka qaraaruhu qofkii noloshiisa qabsada hantiya qaraarkiisa iyo go-aankiisana isagaa iska leh laakiin nin la biilo oo wax la siiyo hay-ade iyo maaragtay qaraar ma yeelan karo man malaka quutuhu malaka qaraaruhu go-aankiisa isagaa iska leh waxaa la tabcado wallahi towfiiq wasalaamu calaykum munaasabadan oo ahayd mid aad u ballaaran ayaa warbaahinta alfurqaan waxa ay u qabatay gunaanadka barnaamijkii xuruubu saliibiyah oo warbaahinta alfurqaan ka baxay intii lagu guda jiray bisha barakaysan ee ramadaan madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka aheyd ayaa dowladda federaalka ah ku eedeeyey in qalab caafimaad oo la soo gaarsiiyey in durbadiiba ay musuq maasuqeen oo ay suuqyadii ka iibsadeen shariif sheekh axmed waa madaxweynihii hore ee dowladii ku meel gaarka aheyd ee ka dhisneed magaalada muqdisho xili uu warbaahinta la hadlayay ayaa waxa uu dowladda federaalka ee uu hadda hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo ku eedeeyey in qalab caafimaad oo ay soo gaarsiiyeen wadamo kala duwan islamarkaana laga soo dejiyey magaalada muqdisho durbadiiba ay wasaaradaha kala duwan ee dowladda federaalka ah bilaabeen inay ka iibsadaan suuqyada magaalada muqdisho wuxuuna sheegay in musuq maasuqoodu yahay mid daran waxaan la soconnaa qalab fara badan oo dowlado kala duwan ay keeneen ama kuwa ay soo wadaan ay jiraan qalabkaas waxaa muuqata inaan sidii loogu talagala loo isticmaalin waxaa muuqata qaarkood inay suuqa laga helay sida warbixintan ugala soo gaarsiiye arrimahaasu ma fiicna ammaanada sidii loo keena in loo gutaa la rabaa in la abuuro isbitaallo gaar u ah kaliya in lala tacaalo maxaan ku idhaahdaa covid
dowladda federaalk oo sheegtay in magaalada muqdisho uu soo gaaray cudurka coronavirus ayaa durbadiiba u qaylo dhaansatay wadamo badanna way ka mid yihiin kuwa dagaal kula jira soomaalida kuwaasoo qaarkood keenay dawooyin aan waxtar lahayn waxaana durbadiiba muuqatay in laamaha kala duwan ee xafiisyada dowladda ay musuq maasuqeen qalabkii loogu deeqay halka warkan dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda islaamiga alfurqaan ugu dambayntiina ciidamada liyu booliis oo ay xabashada dhisteen ayaa dad shacab ah ku laayay xadka uu gobolka galgaduud la wadaago dhulka soomaali galbeed saacadihii lasoo dhaafay deegaan lagu magacaabo galasleh oo xadwadaagla leh dhulka soomaali galbeed ayaa waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan kuwa liyu booliiska oo ay dhisteen xabashada itoobiya ciidamadan ayaa waxaa ka hor yimid qaar ka mid dadka deegaanka iyadoona halkaas lagu soo waramayo in shiqaaqa ay ka dhalatay dagaalka ka dhexeeya dadka rayidka iyo sidoo kale ciidamada liyu booliis oo ay xabashada dhisteen ayaa yimid kadib markii ciidamada liyu booliis ay duugeen baraakado biyaha lagu shubto taas ayaana dhalisay in si aad ah ay u caruudeen dadka deegaanka durbadiiba dagaal iyo bouq ayaa ka dhex dhashay ciidamadanna oo ay xabashada dhisteen iyo sidoo kale dadka deegaanka waxaa lagu soo waramayaa in ciidamada liyu booliiska oo aad u hubaysnaa ay dhowr qof oo shacaba halkaa isku dileen wararka laga helayo deegaanka ayaa sidoo kale waxa ay sheegayaan in saaka saansaan colaadeed halkaas laga dareemayo islamarkaana dadka deegaanka ah ay soo hubeenayaan si ay uga hortagaan ciidamadan tacadiga ka wada deegaankan iska hor imaadka ka dhexeeya dadka deegaankan iyo sidoo kale ciidamada liyu booliiska oo ay xabashada dhisteen ayaa imaanaya iyadoo dhowaan sidaan oo kale magaalada gaalkacyo dadka deegaanka ah ee dagaal la galeen ciidamada baangaraaft ee uu ku shaqaysto maraykanka kuwaasoo halkaas ka waday tacadiya kala duwan waxaa muuqata in shacabka soomaaliyeed in badan oo ka mid ah ay isku tashi sameynayaan oo ay ka hortagayaan ciidamada calooshood ushaqaystayaasha ah oo ay ku shaqaystaan dowladaha maraykanka iyo sidoo kale xabashida warkii dhegaystayaal saaka idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa